madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor oo safar shaqo oo ku tegay degmada gallinsare gobolka galgaduud ayaa halkaas kaga dhawaaqay gobol nabadeed oo lagu doonayo in lagu xaliyo colaadda sokeeye laguna heshiisiyo beelaha walaabada degmada gallinsare iyo deegaanada ku xeeran madaxweyne axmed cabdi kaari ayaa carab ku adkeeyey in galmudug ay si dhab uga go'an tahay xakamaynta colaadaha iyo sidii loo xaqiijin lahaa nabad waarta waxaa sidoo kale ku ammaanay hogaanka dhaqanka iyo waxgaradka deegaanka sida ay uga go'an tahay inay dib u heshiisaninta nabadda iyo horumarinta deegaanada galmudug madaxweyne ayaa ugu dambeyntii ku booriyey dhammaan dhinacyada colaaddu saamaysay in ay ka faa'iidaystaan goosha nabadeed si loo helo mustaqbal iyo xal waara oo laga gaarayo colaadda sokeeye ka jir deegaanada galmudug
markii dhibaatadu dhacday oo dhibaatada culus ay dhacday baaqii iyo soo horjeedinteennii aan u soo gudbinnay bulshaweynta degmada gallinsoor iyo nawaaxigeeda iyo deegaano kaleba sidana looga aqbalay loo soo dhoweeyey loogu istaagay aada iyo aad baan uga mahad celinaynaa walaalayaal walaalayaal mudanayaal iyo marweyn safarkeennu wuxuu ku saabsan yahay sidaan horeba u sheegnay inaan dhibaatadii dhacday uga nimaadno beelweynta deegaankan deggan oo aan marka hore ka tacsiidayno dhibaatadii dhacday marka labaadna inaan dhibaa dhib kala dhicin ama aan mid kala dhicin aan ka qayb qaadanno annagoo kaashanayna waxgaradka odayaasha salaadiinta siyaasiyiinta ganacsatada bulshaweynta beeshaan ee dhibaatadaasi soo gaartay annagoo kaashanayna inaan dhib damba dhicin inaan ka qayb qaadanno oo aan ka tashanno oo aan halkaa u dhibay safarkeeda iyo socodkeeda intaasu ahaa waxaan rabnaa mar kale mudanayaal iyo marweyn inaan adkayno nabaddii dhibaatada dhacdayna dhexda la qabto oo usha dhexda laga qabto waxaan rabnaa inaan si gaara dhibka dhibaatada dhacday aysan noqon mid la yidhaahdo dhibku waa dhici jiray wixii horuu ka mid yahay mid waxaan rabnaa ka duwan oo dowladduna ay gacan ka geysato dhinacyadii dhinacii kale oo dhibku ka dhacayna kaashato lagana samafalo waxna laga qabto dhibaatay dhacday inaan ku adkayno inay gogoshaas nabadda fadhiistaan hawsha dhibkii dhacayna xalkiisa iyo xolooshiisa ay nagala qayb qaataan dowladduna sida hore u sheegnay xil gaara bay iska saaraysaa si gaarahay nagu gutanaysa haddii laa yidhahdo
madaxda ugu sarreysa galmudug iyo labada heer dowladeed ee maamulka galmudug ayaa ku holan si xalwar loo gaari lahay colaadda sokeeye ku soo lala deegaanada galmudug taasoo sal ku haysa aan ayu qabiil una dhexaysa dadka reer miyiga iyo sidoo kale daaqsinka xoolaha waxa ayna ku boorinayaan bulshada reer galmudug inay ka qayb qataan si xalwar loo gaari lahay colaadaha sokeeye ka jira deegaanada galmudug lagu wada noolaha si nabada